halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne safarka kulibana samaxa masiixo mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaa warqaddu ay isugu jirtaa waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka labaad aayadaha kow ilaa labo waa baalka afar boqol iyo shan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawejiilannimo iyo xaasadnimo iyo caay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada markiina ugu dambaysay waxaynu si qoto dheer uga faalloonnay aayaddii siddeedaad waxa aayaddaasu ay ka hadlaysaa dhagixii kuwa wax dhisaa ay iska tuureen iyo sida ay ugu dhibtoodeen inay meeshiisii ku soo celiyaan kadib markii ay arkeen in dhagixii la tuuray bilxaqiiqa uu ahaa rukunka macbudka waxaa markaasi aynu soo gaarnay qidco ama aayad ka mid ah qorniinka taasoo muujinaysa in nolosha masiixinimadu ay ku cabbiran tahay heerka masiixa ilamaa aynu noloshaasi oo kale ku noolaanno mooyaane looma fadhiyo inaynu dareenno nolol masiixinimo oo caadi ah waxaanan caawa meeriska ka bilaabaynaa baalka afar boqol iyo lix ee ahdiga cusub oo ah warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan laakiinse idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo wadaadada boqorka iyo quruun quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay inaad ogeysiisaan wanaagga kan gudcurka idinka yeedhay oo idinku yeedhay xagga nuurkiisa yaabka leh wuxuu inagu leeyahay waxyaabo wanaagsan oo innaga ina quseeya waxaynu nahay jinsi la doortay iyo wadaadada boqorka iyo quruun wada quduus ah iyo dad ilaah iska leeyahay waxaynu nahay waa kuwa masiixiyiinta ahe dad aan la heli karin haddaba dadka ilaah ma ahan inay noqdaan kuwo siyaabo kale u fakaraya oo nuuc kale ah waxaa la doonayaa inay noqdaan dadkiisa ama kuwo uu isagu iska leeyahay marka koowaad waxaynu nahay jinsi la doortay waana quruun la doortay waxaa ku qoran kitaabka ahdigii hore in ilaah uu doortay reer banu israa'iil inay noqoto dadkiisa oo markii la eego qorniinka waxaa jira laba qolo ama laba quruun oo dad ah qaranka reer banu israa'iil oo ah qarankii la doortay iyo kiniisadda oo ah iyaduna qaran la doortay ama jinsi la doortay waxaad markaasi maanka ku haysaa in iminka rasuul butros warqaddan uu u qoray dad yuhuud ah wuxuu warqaddan u qorayaa yuhuuddii ku kala firiirsanayd quruumihii ay xukumayeen reer rooma yuhuuddii masiixiyiinta ahaa waxay ku kala yaacsanaayeen boqortooyadii reer rooma inkastoo aadan u muuqanin sida inaad ka mid tahay qaran ama jinsi la doortay haddana saaxiibkayga masiixiga ah oo waxaad ka mid tahay jinsiga la doortay maadaama aad masiixa u timid waxaad tahay ama lagugu yeerayaa jinsi la doortay waxaana la mid tahay reer banu israa'iil oo iyaguba la doortay furaha boqortooyada waxaa la siiyey kiniisadda oo innaguna maanta waa inaynu dadka gaarsiinno injiilka waayo kiniisadda waa tan la doortay oo markii aynu kiniisadda ka mid nahay innana waa layna doortay waxaana derajada jinsiga la doortay lagu gaaraa rumaysadka masiixa waxaa markaasi ay u muuqataa in masiixiyiintu ay haystaan ama qoorta ay u suran tahay bilad wanaagsan oo lagu qoray idinku waxaad tihiin jinsi la doortay iyo quruun quduus ah haddaba waxaa socda been abuur fara badan oo qowmiyadaha qaar lagu sheegayo inay ka mid yihiin qaar ka mid ah tobankii qabiil ee reer banu israa'iil ee lumay waxaa lagu sheegayaa in qowmiyadahaasu ay ka mid yihiin gebsiga qolo kale oo la yidhaahdo mormones seven day adventist iyo kooxda loo yaqaano british israa'iil oo ah tan ugu codka dheer haddaba haddii dadka qaar ay ku doodaan tobankii qabiil ee lumay ayaa waxay deggan yihiin ingiriiska iyo maraykanka ayaa su-aasha soo baxaysa waxay noqonaysaa maxaa lagu caddaynayaa ilaah gees buu isaga dhigay qaranka reer banu israa'iil ilaahna maanta wuxuu samaynayaa waxyaabo cusub wuxuu isagu yeerayaa jinsi la doortay iyo dad quduus ah oo ka kala imaanaya quruun waliba oo dunida ku nool ha ahaadeen yuhuud ama kuwo aan yuhuud ahayne waxaana iyaga oo dhaniba ay yeesheen xiriir cusub oo ay ilaah ku gaaraan oo waxaana taabagelinaya kiniisadda masiixa inkastoo aniga iyo adiga aynu ku doodno inaan u nimid masiixa haddana masiixu wuxuu leeyahay aniga ayaa idin doortay waxa sayid ciise masiixu ku leeyahay rasuullada sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo uu lahaa idinku ima aydnaan dooran laakiinse anaa idin doortay haddaba waa wax wanaagsan inaan garanno in masiixu uu horay inoo doortay oo mas-uuliyadduna waxay saaran tahay masiixa waayo anigu isagaan leeyahay miyaanay wanaagsaneen in masiixu horay uu inoo doortay oo aanay ahayn wax qalbiqaboojin u keenaya niyadaheenna tan labaad ee aayadda kore laynoogu sheegay ayaa waxay tahay in innagu aynu nahay wadaadada boqorka ilaah wuxuu beri hore doortay reer banu israa'iil oo dhan inay u noqdaan isaga qaran wada wadaadda ah waxaan markaasi rumaysanahay in dhammaadka zamanka ay reer banu israa'iil oo dhan noqon doonaan qaran wadawadaadda ah hase yeeshee kal hore reer banu israa'iil way dembaabeen markaasaa ilaah kala soo dhex baxay hal qabiil wadaadada reer banu israa'iil haddaba waxay ka yimaadaan hal qabiil oo qura maanta lama hayo wadaadnimo ilaah uu aqoonsan yahay oo aan ka ahayn wadaadada masiixa waana kuwa keliya ee ilaah uu aqoonsan yahay reer banu israa'iil waxay lahaan jireen wadaaddo laakiin kiniisadda ayaa iminka waxay leedahay wadaadnimada innaga oo dhan waxaynu nahay wadaaddo caadi ah oo ilaah u siman maadaama aynu masiixa leenahay waxaannu soo hor istaagi karnaa jaahiisa simon butrosna wuxuu inoo sheegayaa in innaga ah rumaystayaasha masiixa aynu nahay wadaaddo boqorro ah waxaannu innaga oo dhan nahay carruurta boqorka wakhti ka hor waxaannu qorniinka idinka akhrinay waa intaynaan bilaabin warqaddan rasuul butrose in indhaha rabbiga ay u furan yihiin kuwa xaqa ah oo uu maqlo baryadooda war miyaanay taasu ahayn wax la yaab leh oo wanaagsan weli waxaan ku jirnaa faallada aayadda sagaalaad waxaanan eegaynaa dhegaystayaal arrinka saddexaad ee looga hadlay oo ah in aynu nahay kuweenna masiixiyiinta ah quruun quduus ah reer banu israa'iil markii la eego sidii ay u dhaqmayeen laguma tilmaami karin kuwo quduus ah oo welibana kiniisaddu waa la mid dhicitaankii reer banu israa'iil bannaanku yaallay oo qof waliba wuu arki karay dhicitaanka kiniisadduna meelo meele ayay iyaduna qalad ka samaysay hase yeeshee waxaannu quduus ku noqonaynaa xidhiirka aynu la leenahay masiixa waayo masiixu waa xaqnimadeenna haddii midkiin ilaah uu hor joogo ma ahan adiga waxa keenaya xaqnimada ama quduusnimada laakiin waa masiixa haddaba waxaannu xaq ku noqonaynaa masiixa marka waxaannu helaynaa farxad joogto ah inaynu qayb ka noqonno quruuntan quduuska ah waana qaran cusub oo dunida maanta ku nool tan afaraad ee aayadda sagaalaad laynoogu soo sheegay ayaa waxay tahay in innagu aynu nahay dad ilaah uu iska leeyahay ma ahan in ay qaran yihiin oo keliya laakiin welibana waxaa jira dad cusub oo maalinba maalinta ka dambaysa kiniisadda ku soo biira innaga oo dhammina waxaynu nahay dadkiisa markii masiixu dhiiggiisii qaaliga ahaa uu bixiyey oo uu soo dhammeeyey howshiisii furashada ee u baahnayd dhiigdaadinta ayuu wuxuu iminka helay dad isaga u gaar ah ama qaas u ah oo sidaas ayuu ku yeeshay masiixiyiinta isaga ku kalsoonaaday sayi ciise masiix oo ilaah baryaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda lixaad sida tan magacaagan u muujiyey dadkii aad dunida iga siisay kuwaagiibay ahaayeen oo anaad isiisay iyaguna hadalkaygay xajiyeen mar kale ayaa haddana uu leeyahay masiixu sida ku qoran isla injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lixaad aayadda toddoba iyo soddonaad sida tan dhammaan wuxuu aabbuhu i siiyo way imaan doonaan oo kii ii yimaadana ma eryi doono war maxay wanaagsan tahay in ilaah uu inagu wareejiyey masiixa wuxuuna ugu yeerayaa kuwiisii welibana ilaah maanta adiga qudhaada ayuu u yeerayaa iyadoo aan la eegaynin qowmiyadda iyo qabiilka aad ka soo jeeddo wuxuuna doonayaa inaad noqoto kuwiisa wuxuu doonayaa inaad ku soo biirto qarankan ama jinsigan la doortay ee ah wadaadada boqorka ma ahan inuu kugu casumayo inaad suun boqortooye xidhato laakiin wuxuu kugu yeerayaa inaad isaga hor timaado wuxuuna doonayaa inaad ka mid noqoto qaranka quduuska ah oo ah kiniisaddiisa waxaad ka mid noqonaysaa ururkaas ka kala yimid dunida oo waxaad yeelanaysaa masiixa waxaadna dareemaysaa isla sidii sabuurluhu u dareemay markii uu lahaa waxaa faraxsan quruunta rabbigu yahay ilaahooda sida ku qoran sabuurka boqol afar iyo afartanaad aayadda shan iyo tobanaad mar kale ayaa sabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran sabuurka toddobaatan iyo sagaal aayadda saddex iyo toban waxaana qoran sida tan innagu waxaynu nahay dadkaagii iyo idihii daaqsintaada waxaa kaloo nebi ishaaciyaah uu leeyahay sida ku qoran sabuurka saddex iyo kontonaad aayadda siddeedaad sida tan isaga dulmi iyo xukun baa lagu sii qaaday haddaba bal yaa qarnigiisii ka mid ahaa oo u maleeyey in isaga laga gooyey dalkii kuwa nool xadgudubka dadkayga daraaddiis ayaa isaga loo garaacay waxaa kitaabka axdiga cusub laynoogu sheegayaa sida tan ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka saddex iyo tobanaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed ciisena si uu dadka quduus ugaga dhigo dhiiggiisa wuxuu ku xanuunsaday iridda dibaddeeda haddaan dib ugu noqonno meeriska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda tobanaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan idinku waagii hore dad ma aydin ahayn laakiinse haatan waxaad tihiin dadka ilaah idinku markii hore naxariis ma aydin helin laakiinse haatan naxariis baad hesheen wuxuu qorninku leeyahay kolkii hore dad ma aydin ahayn haddaba innagu ma ahayn kuwii ilaah oo waynu ka soocnayn waayo waxaynu ahayn dembiilayaal welibana naxariis ma aynan helin oo rasuulku wuxuu leeyahay idinku markii hore naxariis ma aydin helin markaa haatan waxaa jira hadiyad dadku leeyahay oo aydan doonaynin inaad lumisaan waxaana weeye naxariista ilaah ilaahna wuxuu hodan ka yahay naxariista haddii aad wax naxariis ah u baahan tahay ilaah weydiiso waayo ku guuldarraysan maysid inaad seegto naxariistiisa waxaa markaasi laynaga doonayaa inaynu maanka ku hayno in rasuul butros uu la hadlayay yuhuuddii dibadda ku kala firiirsanayd waana dadkiisa kuwaasoo ku noolaa qaramadii reer rooma ay xukumayeen waxaana dadkaasu badankood ay diideen in masiixu uu yahay kii la doortay markaasaa ilaahna iyagii uu diiday balse kuwii rabbiga soo raacay waxay yeesheen ama aqbalay ilaah oo wuxuu rasuulku leeyahay laakiinse haatan idinku waxaad tihiin dadkii ilaah ilaah wuxuu samaynayaa waxyaabo cusub iminka oo wuxuu u yeerayaa dad uu ugu yeeray kuwiisa oo wuxuu u fidinayaa dadka oo dhan naxariis haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ee warqaddan koowaad ee rasuul butros ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan gacaliyaalow waxaan idin baryayaa idinkoo ah sidii qariib iyo dad sodcaal ah inaad ka fogaataan damacyada jirka oo nafta la dagaalama haddaba qofka ilaah ka baqa waa inuu ilaah aad iyo aad u ammaano sideebuu ilaah ku ammaanayaa wuxuu ku ammaanayaa isagoo qhasiidooyin ku ammaana oo haddii uu yahay nin mu'alif ahna uu curiyo qhasiidooyin waa hagaag waa qasab in sidaas la yeelo waxaa kaloo ilaah lagu ammaani karaa in shuqullada jidhka laga leexdo waxaa rasuul butros horay uu inoogu sheegay cawaaqibka shuqulka jidhka oo wuxuu leeyahay haddaba sidaasi daraaddeed iska wada fogeeya xumaan oo dhan iyo khiyaano oo dhan iyo labawajiilannimo iyo xaasadnimo iyo cay oo dhan oo sida carruur dhallaan ah u jeclaada caanaha ruuxa ee saafiga ah si aad ugu kortaan xagga badbaadada dabeecaddeenna ma qaabayn doonto shuqulka jidhka laakiin waxaa qaabaynaya hadalladii ilaah weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka labaad waxaanan idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad oo wuxuu qorninku leeyahay sida tan quruumaha dhexdooda dabeecad wanaagsan ku dhaqma in meeshii ay wax xun idinkaga sheegi lahaayeen sidii idinkoo ah kuwa xumaan fala ay shuqulladiinna wanaagsan oo ay arkaan ilaah ku ammaanaan maalinta booqashada wuxuu rasuulku leeyahay qurumaha dhexdooda dabeecad wanaagsan ku dhaqma haddaba sidaad arkayso masiixiyiinta dhabta ahi inay dunida iyo waxyaalaheeda ka dhaqaaqaan uma qaataan wax layska yeelyeelayo mana ahan in masiixiyiintu ay ka gaabiyaan daacadnimada iyo shuqullada wanaagsan ee ay dadka dhexdiisa ku samaynayaan waa wax wanaagsan waana wax ay masiixiyiintu ku ammaanayaan ilaah sidaas ayay ilaah ugu markhaati furi karaan iyagoo jooga dunida haddaan meeriska cutubka labaad halkii idinka sii wadno ayaannu dhegaystayaal iminka idin akhriyaynaa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan rabbiga daraaddiis u adeeca amar kasta oo dadka ama ha ahaado boqorka ka sarreeya dadka oo dhan amase taliyayaasha uu isagu u soo diray inay ka aargudaan kuwa xumaanta sameeya oo ay ammaanaan kuwa samaanta fala marka taladan rasuulku uu siinayo masiixiyiintii yuhuudda ahayd ee ku kala firiirsanayd embaradoriyaddii reer rooma ayaa waxaa xukunka qabsanayay wakhtigaasi ninkii waalnaa ee la odhan jiray neero dadka reer rooma waxay iminka ku faanaan inay dunida u keeneen garsoorka iyo cadaaladda haddaba dowlad waliba waxay dadka dhex keentaa garsoor iyo cadaalad si loo kala dambeeyo oo aan laysugu xadgudbin hase yeeshee cadaaladda iyo garsoorka aadmiga wuxuu u samaysan yahay inuu ku jiifsado ninka miskiinka ah ninka tujaarka ah wuxuu heli karaa mar waliba inuu qabsado wakiil kuwaasoo xariif ku ah sidii ay cadaalad u siiyaan kuwa xumaanta falay oo welibana ay uga eexdaan masaakiinta mar waliba kan miskiinka ah ayaa sharcigu u eryadaa haddaba waa sidee sida qofka mu'minka ah uu ula macaamiloonayo sharciga waxaa laga doonayaa qofka mu'minka ah inuu sharciga ama qaynuunka waddanka u yaal addeeco taasina waa waxa rasuul butros halkan uu inoogu sheegay marka uu lahaa rabbiga daraaddiis u addeeca amar kasta oo dadka maadaama waagaasi ay ku hoos jireen sharcigii reer rooma ayaa masiixiyiintii dhulkaasi ku kala firiirsanayd laga doonayaa weliba inay addeecaan sharcigii reer rooma inkastoo reer rooma ay malaynayeen in sharcigoodu uu yahay sharci ku dhisan cadaalad haddana sharcigoodu mid cadaaladda ku sallaysan laguma sheegi karin xusuuso in isla sharcigii reer rooma lagu daldalay sayid ciise masiix oo welibana masiixiyiintii hore waxaa lagu xasuuqay isla sharcigaas welibana reer rooma waxay leeyihiin waxay dadka bareen ama u keeneen garsoor hagaagsan waxba ma dhaamaan quruumo waaweyn oo maanta nool kuwaasoo masiixinimada si hoosaysa oo aan muuqan ula dagaalamaya haddaba dhegaystayaal masiixiyiintu ma fallaaga ka soo hor jeeda xukuumaddaba waa maya waayo qofka masiixiga ah waxaa laga doonayaa inuu addeeco sharciga iyo kala dambaynta weli meeriska cutubka labaad ayaannu ku jirnaaye waxaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waayo ilaah doonistiisu waxa weeye inaad samafalid ku aamusiisaan jaahilnimada nacasyada waxaa halkan aynu ka ogaanaynaa haddii qof masiixi ah uu isku dhiibo dowladda iyo kuwa amarka leh wuxuu ficilkiisa ku muujinayaa inuu ilaah darajaynayo oo uu ku ammaanayo noloshiisa nin waliba ee masiixi ah haddii dowladdu ay canshuur ku soo rogto inkastoo uusan si farxad leh ku aqbalin haddana wuxuu jecel yahay inuu u hoggaansamo haddaba innagu waa inaynu sharciga daacad u ahaanno oo sidaas ayaannu masiixa ugu markhaati furaynaa haddaannu horay idinku sii wadno meeliska cutubka labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan idinkoo xor ah oo aan xorriyaddiinna ugu isticmaalayn sidii jubbad aad xumaanta ku qarisaan laakiinse sidii idinkoo ah addoommo ilaah haddaba xidhiirka masiixiyiinta dhexdooda ka jira ayaa wuxuu noqonayaa markhaati shaqeeya oo ka dheereeya ama ka wanaagsan khudbadaha axadda sida aad arkayso qofka rumaystaha ah ee masiixa ku jira wuxuu leeyahay xorriyad aanu haysanin kan masiixa bannaanka ka jooga waxaa jira waxyaabo duruuftu ay ii saamaxayso oo aan samayn karo hase yeeshee aanan u samaynaynin si aanan u quursan qofka walaalkay ah ee aniga ila jira ama igudeegaanka ah waanan ka leexleexanayaa markaa dooni maayo inaan xorriyaddayda u isticmaalo inaan xumaan ku sameeyo marka waa inaynu xusuusanno inkastoo aynu xor nahay in haddana aynu nahay addoommada rabbiga weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ee warqaddii koowaad ee rasuul butros waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad oo waxaa qorninku uu leeyahay sida tan dadka oo dhan maamuusa walaalahana jeclaada ilaahna ka cabsada oo boqorka ciseeya inaan dadka oo dhan xiisayno waxay ka mid tahay markhaati furkayaga masiixinimo qofka masiixiga ah waa qasab inuu xushmeeyo dadka oo dhan oo aynu weliba jeclaanno walaalaha oo loola jeedo rumaystayaasha kale waxaa soo raacaya taas inaannu ilaah ka cabsanno welibana kuweenna masiixiyiinta ah ayaa la doonayaa in noloshayada ay ka muuqato inaynu nahay kuwo ilaah ka cabsada oo darajeeya
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhereerkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin